shacabka degmada luuq ee gobolka gadooh ayaa isuga soo baxay fagaarayaasha waaweyn ee degmada si ay ugu ogaan salaada ciidulfitriga halkaasi oo ay kula tukadeen maamulka degmada luuq iyo mas-uuliyiin kale salaada ciidda kadib waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah bulshada kuwaasi oo ka hadlay dareenkooda ku aadan munaasabadda ciidda
ciid mubaarak kullu caam wa antum bikheer dhammaan ummadda muslimiinta meel walba joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak khaasatan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciidan ciddeeda kale nabad iyo barwaaqo ku gaara waxaa sidoo kale halkaan si khaasa oga salaamaya dhammaan asxaabteeda iyo ehelkeeda iyo faamiligeeda meel walba joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikheer waxaan kasoo salaamaya degmada luuq waxaan halkan ka salaamaya soomaali weyn meel kastay joogto waxaan leeyahay ramadaan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikheer dhammaan muslimiinta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulla caam wa antum bikhayr halkan waxaa ka salaamaya dhammaan muslimiinta meel walbay joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa reer luuq ganaane khaasatan weli familkayga sayra xasan xuseen marka waxaan leeyahay kulla caam wa antum bikhayr
bismillahi raxmaan raxiim kulla caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta meel walbay joogaan waxaan leeyahay sanadkaas sanadkiisa kale ilaahay lagu gaarsiiye barwaaqiyo bashbash ciid wanaagsan dhammaan bulshada reerluuq assalaamu calaykum halkaan ugu hambalyanayaa ciidan fitri dhammaan muslimiinta meel kastay joogaan gaar ahaan degmada luuq oo maanta ku ciiday alxamdulilah bisha ramadaanka si khayr noogu soo dhammaaday sidoo kale waxaa halkaan fariin ugu dirayaa dhammaan familigan ka soo jirreeya aadan faarax meel kastay joogaan qurbaha dal iyo dibad meel kastay joogaan waxaa uu sheegaa kulli caam wa antum bikhayr alxamdulilah ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale noo soo dhammeeyey bishii ramadaan ee barakaysnayd ilaahi subxaana wa tacaala cibaadada naga aqbalo muslimiinta dhammaantood waxaan leeyahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal wa kullu caam antum bikhayr ilaahi subxaana wa tacaala naga aqbalo dhammaan ummadda muslimiinta waxaa ugu tahniyadanaya ugu hambalyaynayaa maalinta yowmulciid ulfidri ilaahay sanadkan sanadkiisa aan ugu gaarsiiyo nabad iyo caafimaad iyo cumri ilaahna si aan ku gaarno intaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu